bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada warkacow oo kuwooda ugu dorkoran waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya iyo qayb ka mid ah xubnihii madasha samata-bixinta oo soo saaray warmurtiyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka oo muqdisho ka daafuray shirweynaha qaran ee toddobaadka kalluumaysiga madaxweynaha koonfur galbeed oo kulan la qaatay james swan guddoomiyaha baarlamaanka waqooyi bari oo magacaabay guddiga doorashada madaxweyneha iyo ku-xigeenkiisa warka dibaddana waxa aad ku dhegaysi doontaan afar wariye oo ka mid noqday dad ku dhintay duqeen ka dhacda isbitaal ku yaala khazaa
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa oo kuwooda ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan war murtiyeeta ayaa laga soo saaray shir ay madaxtooyada ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddiga dowladda falalka soomaaliya ee wadahadalka iyo qaar ka mid a xubnaha mucaaradka oo kale ah mursal sheekh iyo shariif xasan sheekh aadan oo hore usoo noqday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya cumar cabdirashiid cashrama ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya daahir maxamuud geele wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda soomaaliya wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha warbaahinta u aqriyay warmurtiyeedka ka soo baxay kulankaasi madaxweyne xasan sheekh oo qaar ka mid a siyaasiyadda mucaaradka ay yeesheen
bismiillaahi raxmaan raxiim warmurtiyeed shan iyo labaatanka agost sanadka labada kun iyo shan iyo labaatan iyadoo la tixgelinaya muhiimadda midnimada qaran xasiloonida siyaasadeed iyo dowlad wanaag loo dhanyahay islamarkaana mudnaanta la siinayo geedi socodka dowlad dhiska soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka soomaaliya iyo qaybo ka mid ah madasha wada madasha samabixinta soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyihii hore ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna xubin ka mida golaha shacabka soomaaliyeed haddana ah guddoomiye ku-xigeenka madasha samata bixinta mudane shariif xasan sheekh aadan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliyeed iyo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdirashiid cali cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya wasiir daahir maxamuud geele ahna afhayeenka madasha samata bixinta ayaa waxaa si ayaa waxaa si wada jir ah u soo saareen qodobadan soo socda waxaa kow waxaa la isla gartay adkaynta madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labo waxaa la isku raacay in laga wada shaqee in laga wada shaqeyb qaato xoojinta amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada saddex baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dooranaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo kalena golayaasha wakiilada dowlad goboleedada ayaa dooranaya hogaamiyeyaasha iyo ku-xigeenada dowlad goboleedada afar madaxweynaha ayaa leh awoodda uu ku magacaabo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo uu ansixinayo golaha shacabka kalsoonidana kala noqon karo shan waxaa la isla gartay in ururkii ka hela ugu yaraan boqolkiiba toban ee xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya uu noqdo xisbi qaran lix hannaanka doorashada dalka waxaa lagu salaynayaa xeelka doorashooyinka twenty twenty four iyadoo la tixgelinayo qodobada warmurtiyeedkan ku xusan toddobo waxaa lagu heshiiyey in si dhaqso ah loo loo gudagalo qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka kuwa dowlad goboleedada iyo tan federaalka sideed waxaa lagu heshiiyey in sida ugu degdega badan loo dhammaystiro cutubyada harsan ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si loo sugo sharciyadda iyo geedi socodka dowladhiska dalka sagaal waxaa laysku raacay in si wada jir ah mucaarad iyo muxaafadba looga wada qayb qaato geedi socodka doorashada tooska ah qof iyo cod oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada dowlad goboleedada iyo labada aqal ee federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa yidhi heshiiska aan gaarnay mid lagu danaynayo midnimada xasiloonida iyo wadajir bulsho ee dalka waxaan mar walba deer u nahay in aan dhegaysano aragtida dadka naga ra'yiga duwan
maanta mar kale waxaan lasoo gunaanaday qayb ka mid ah wadaxaajoodkii iyo wadahadaladii baryahan dambe soo socday ee looga hadlayay abr- arrimaha masiiriga ee dalka ee oo ay ka dowladda federaalka iyo madasha samata bixinta ay muddo dheer kusoo jireen ee maanta qayb ka mid a samata bixintii iyo dowladda federaalka ayaa wadahadalkii soo soo gabagabeeyey waxaana lagu soo gabagabeeyey qodobo la isla gartay in maxaan ku raha dib u egis lagu sameeyo oo laga dhex arkay in ay sabab u noqon karaan wadajirka iyo isla jaanqaadka ee siyaasiyiinta iyo siyaasadda soomaaliya intaba waxaan rajaynaynaa qodobadaasi dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo siyaasiyiinta intaba inay nala qaataan waxaan rabaa halkaa inaan ka dhawaajiyo dowlad dhisiddu waa process ama waa wado la marayo oo aan ahayn hal ee, wakti wax inta laysu yimid dhammaado ma aha muddo sanooyina ayay soo socotay dowlad dhiska soomaaliya haddana way sii socon doontaa maantana meel macquul ah oo lasoo wada gaaray talo laysku keenay iyo qof walba taladana waxaa ugu haboon midii dadka intiisa badan ee isla wada qaataan taladan meesha ay joogtay awalba wado dheer ay soo martay dad badan oo soomaaliyeed iyo hay-adihii dowladda ayaa ay soo martay iyo sidii dastuurka qoray hase yeeshee haddii dad maxaanku iraha ra'yi keenay uu jiro qof walba dowladdu sidii hore u ballan qaaday ra'yigaas inay dhegaysato walaalahan siyaasiyiinta ee waaye aragga ah ee dalka taladiisa iyo horey usoo maray oo la garanayo oo aan dadku dadku cusub siyaasadda maanta aan ahayn ayaa fikirkoodii la qaatay lagu daray sida dowladda federaalka iyo hogaankeedu ay horey dhowr maroo hore fikiro jiray wax looga bedelay fikirkii n c c da kasoo baxaya baarlamaanka muqdisho wax badan laga bedelay dabcan haddana haddii kii baarlamaanka kasoo baxay meelo qaarkood in laga sii tootoosiyo laisku- laisla qaato laisla ogolaado ilaan waxaa la raadinayaa waa heshiis bulsho oo bulshadoo dhan ay raalli ka tahay ama aan dhahnaba inteeda badan ay raalli ka tahay sidaas daraaddeed waxaan bogaadinayaa runtii qaybta ee, madasha samad ximida karta- ka- ka tirsan ee maanta nala qaatay ee ra'yigaas ee hagaajinta iyo toosinta ee, iyo ballaarinta isla qaadashada fikirka dowlad dhiska iyo dimuqraadiyeynta dalka ra-iisul wasaar ku-xigeenka labaad ee dalka ayaa maanta ka daafuray shirweynaha qaranka ee toddobaadka kulumeysiga magaalada muqdisho cabdisalaam juule ayaa warkani muqdisho kasoo diray shirweynaha qaran ee toddobaadka kalluumaysiga oo socon doona muddo laba maalmood ah kana qayb galeen wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano aqoon-yahano safiiro ganacsato iskaashatooyin martisharaf kale ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka jibriil cabdirashiid halkudhigga shirweynaha sanadkan ayaa ahaa badqabka iyo tayada kalluunka waxaana shirweynaha soo qaban qaabisay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah xukuumadda federaalk soomaaliya ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah cabdi diirshe ayaa daafuray munaasabadda waxaadna waa ah in sanadkii labaad aan idinku soo dhaweyno halkan oo aan idinku soo dhaweyno toddobaadkii kalluumaysiga toddobaadka kalluumaysiga sanadkii tegay wuxuu ku saabsanaa horumarinta kalluumaysiga iyo ganacsigiisa sanadkan dhibaato jirta awgeed oo ah in kalluunka la dhoofiyo ay dhibaata ka taagan tahay awgeed si loo dhoofiyo sanadkan waxaan saaraynaa diiradda halkudhigga ah oo halkan ku qoran aada arkaysaan badqabka iyo tayada kalluunka Een, marka sanadkan toddobada maalmood uu socon doono ee, toddobaadka kalluumaysiga waxaan doonaynaa in idaacadaha iyo shacabkaba intaas ay ogaadaan in macnaha ka dambeeya kulankan inaan qabanno ay tahay inaan helno maalgashi xooggan oo maal dadka maalgashanaya ay noqdaan oo ugu horeeya soomaalida wasiiradii xildhibaanadii iyo martisharaftii kale ee ka qayb gashay shirweynaha ayaa waxa ay sheegeen in muhiimad gaara uu leeyahay shirkan soomaaliya inay ka faa'iidaysato kheyraadkeeda gaarka ah halkii ay sugi lahayd gacmo shisheeye hore waxaan rabaa inaan bogaadiyo eh, kulanka maanta halkan ka dhacaya ah eh, Somali Fisheries Week oo ah dee shirweynaha qaranka ee toddobaadka kalluumeysiga Soomaaliya oo markii labaad aan kasoo qayb galnay sanadkii horena sidaan oo kale aan halkan ugu soo qayb galnay maantana inay arrintaas ay tahay aadaan u bogaadinayaa sidoo kale waxaan bogaadinayaa Soomaaliya oo ay kheyraadka ugu badan ee adduunyada aan ka geli karna ay tahay kalluumeysiga inaan ku baraarugsannahay shacabkana ku baraarugsan yihiin dowladnimadana ku baraarugsan tahay wasaaradda hoggaanka iyo ee u ahna ay ku baraarugsan tahay fiishkan oo sectorkan aadka u weynka oo saddex waxyaabood wax ka qaban doonto faqriga dadkeena eeladaalacayaan in hoos loo dhigo horu labaadan aniguna kasoo qaybgalaya weeye toddobaadka kalluunka Eh, waa laga sheekeeyey muhiimadda ay uu leeyahay khayraadkeena badda ku jira innakoo ah waddanka ugu xeebta dheer eh, africa eh, isla markaana kalluunku meelaha uu kusoo u yimaado intuu badaha kale ka yimaado ah mahadsantihiin waana bogaadinayaa muxuu ahaay wasiirka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadda kolley waan qodobka ugu daraynaa in dadkaas haddii la yidhaahdo kalluumaysatada sidaad u wadaan hadda loo sii xoojiyo oo dadka xagga kalluunka loo celceexiyo si gaajada iyo faqriga looga baxo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluugga ah oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa waxuu carabka ku dhuftay in shirkan la qabanayo sanadkii labaad wuxuuna sheegay in muhiimad gaara uu siinayo arrimaha dhaqaalaha dalka isagoona soo hadal qaaday in dowladda soomaaliya qorsheynayso in dhaqaalaha ugu badan ee ka sameysa dhanka iyo kalluumaysiga raba shirkan sanadkiisii labaad aan qabanayno micnihiisa lasoo koobay ee sanadkan aan taal ka dhiganay badqabka kalluunka iyo caafimaadkiisa maxaan u dooranay waxaan u dooranay waa la sharxay saad barstasi ku jeedeen ummad ma dhuufin karto ama dowlad ma dhuufin karto kalluun ama cunto nooc erabta ha ahaato aysan ayada garantoorka ahayn caafimaadkeeda ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka jibriil cabdirashiid oo munaasabadda si rasmi ah u daafuray ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in shirkan mudnaan gaara uu leeyahay waxauna sidoo kale sheegay ama u mahad celiyey mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah oo u horkacayo wasiirka wasaaraddaas runtii waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo sanadkii labaad barnaamijkan badqabka kalluunka storage waxaa laga yaabaa container forty feet ah oo laga yaaba laba bilood markii korontada u shidan tahay laga yaabeeba wixii ku jiray inay korontada ka lacag badan tahay marka xalkaas waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo wasiirka kalluumaysiga oo hadda runtii xal u helay wasaaradda kalluumaysiga ay ku guuleysatay wixii oo dhanba in badda la gelsha haddii ilaahada marmaraakiib wadata maxaa la dhahaa warshado ah in badda la soo geliyo haddii ilaha yihahda lasii process gareeyo runtii aad iyo aad kaa mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagraan aqalka madaxtooyada magaalada beerdhabo kulan kula qaatay shilka xogayaha guuta qaramada midoobay u qaabilsanay arrimaha soomaaliya ambasador james wan oo ay weheliyeen siyaasiyiin kale oo maanta gaaray magaalada beerdhabo kulanka madaxweyne cabdicasiis laftagreen iyo ambasador james wan oo ahaa mid saacada qaatay waxa ay ugu wada hadleen xoojinta xiriirka dowladda koonfur galbeed iyo qaramada midoobey diiwaangelinta codbixiyaasha taageerada hay-adaha qaramada midoobey ee dhanka horumarinta iyo gargaarka bani-aadinimo dadaalada nabadda iyo amniga gaar ahaan dagaalka ka dhanka al-shabaab horumarinta adeegyada bulshada iyo barnaamijyada dowlad ista sida uu sheegay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagreen madaxweyne laftagreen ayaa ugu mahad celiyey qaramada midoobey kaalinta ay ka qaadanayaan taageerada soomaaliya halka ambasador james waana uu ku ammaanay dowladda koonfur galbeed sidaay ugu shaqeeyeen arrimaha nabadda iyo xasiloonida kulanka madaxweynaha waxaa ku wehelinayay wasiirada wasaaradda qorsheynta arrimaha gudaha haweenka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka waqooyi bari ayaa magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cabdinaasir maxamed ayaana faahfaahinaya guddoonka baarlamaanka maamulka dhowaan looga waaqay magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa maanta magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi guddigan ayaa markaa laga dhigay isla xubnihii hore u maamulay doorashadii guddoonka baarlamaanka arrintaas oo keentay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay si cad u muujaan diidmo xildhibaanada diidan tallaabadan ayaa buuq ka dhaliyey fadhiga iyaga oo markaa ugu dambeyntiina fadhigaasi si cari leh uga baxaya wararka ayaa sheegaya in xildhibaanadaasi ay saluug ay ka muujeen habraaca magacaabista guddiga iyagoona ku doodaya in aan laga talagelin go-aanka taasina ay dhaawacayso hufnaanta doorashooyinka soo socda sekatabaha guddoonka baarlamaanka ayaa ku adkeystay in guddigani uu yahay mid khibrad u leh hab maamulka doorashooyinka islamarkaana uu hooshiisa si daahfurun u gudan doono guddiga ayaana lagu ammaanay kadib markii ay qabteen doorashada guddoonka baarlamaanka maamulkaasi magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa ka socda diyaargarowga ku aadan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyadoona isha lagu hayo hanaanka ay doorashooyinkaas u dhacayaan kadib markii guddoonka baarlamaanka maamulkaasi ay doorteen guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen oo magaaladaasi ka dhacdaya halkaad naga dhegeysanaysaanna waa reydii ujira markana warka dibadda wasaaradda caafimaadka khaza oo ay maamusho xamaas ayaa saaka sheegay in ugu yaraan labaatan ruux ay ku dhinteen kadib weerar ay israa'iil ku qaaday isbitaalka nasar ee magaalada khan yunis wasaaradda waxa ay sheegtay in dadka ku dhintay ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka bukaanada iyo suxufiyiin waxaana intaa ku dartay in adeegyada caafimaad ee isbitaalka uu saameeyey weerarkani warbaahinta aljazeera ayaa ku sheegtay barteeda instagram-ka in mid ka mid a suxufiyiintooda lagu dilay weerarka sidoo kale waxay sheegtay in ugu yaraan saddex suxufi oo kale ay halkaasi ku geeriyoodeen dhinaca kale wakaalada wararka ee associated press ayaa sheegtay in suxufi muuqaal qaada ahaa uu shaqayn jiray si madax banaan ah halkaasi uu ku dhintay ciidanka difaaca israa'iil ayaa sheegay in baaritaan hordhac ah la bilaabi doono kadib weerarka waxaana ay ku andaco in ay si gaar ah aysan u bartilmaameedsan suxufiyiintaasi akhyaartana dhegeysanaysay war wixii dalka ay dibadda caawin soo gaaray waana intaa ciduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan nambarta aynu facebook ku leenahay radio johar sidaas iyo amaano allah